Jaamacadda Balaasma ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay xafladda difaacashada buugga qalin-jebinta dufcadda toddobaad ee Jaamacadda Balaasma waxaana munaasabadda kasoo qayb galay marti ka socotay xarunta dhexe ee Jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho macalimiin arday qaar ka mid ah golaha wakiilada Jubbaland mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Jubbaland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda daafuray maamulaha Jaamacadda Balaasma faraceeda Kismaayo Maxamed Cabdi Jaamac isagoo u mahadceliyey kasoo qaybgalayaasha madasha maanta oo kale way ka duwan tahay maalmaha kale waa maalin farxadeed waa maalin aada u qurux badan wejiyo qurux badan iyo munaasabad qurux badan marka insha allah hadduu laa idmo wax kale oo laga dhihi kara ma lahan waxaa ka turjumaysa sida meesha u qurxoon tahay iyo ardada u qurxoon yihiin waxaan rabaa marka badin maayo hadalka maadaama waqti badan aan sugaayo shaqo badan ay noo taalo waxaan rabnaa insha allah abdullaahi mo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda guud ahaan oo waqtigooda iyo juhdigooda kusoo bixiyey inay maanta nagala qayb qaataan xafladan quruxda badan dhankiisa maslax mawliid maxamed oo ku hadlayay afka macalimiinta jaamacadda balaasma ayaa ardayda ku dhiirigeliyey in ay waxbarashada ay ku dadaalaan waxaa idin leeyahay saddex qodob oo gaagaaban ayaan rabaa inaad idhaahdo maanta beige ayaad soo xirteen qaybtiisa koowaad oo ah afar sane haddaa jaamacadda aadi jirtay galaas lagugu cidhiirin jiray macalinka hortaagnaan jiray insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa halkaa maanta inay kusoo xirantay qaybta koowaad waxaan rabaa marka halkaa hadda idinkuga xirantay inaadan joojinin waxbarashada ma harin faanoole fari kama qodno cilmiga mar waliba maxaayiradaa wuu jiraa wuuna jiri doonaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi wacallama alinsaana maa lam yaclam wa fowqa kula dii cilmin caliim qof kasta oo cilmi leh waxaa jira mid ka cilmi sarreeya agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland maxamed dayib maxamed ayaa ugu dambeyn markaasi u hambaliyeeyey ardayda difaacanaysa buugga
muhiimadda maanta xalfaddan loosoo agaasimay waxaa weeyaan inaad ku difaacataan buugtii aada qorteen waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad halkan markaad imaataan oo aada soo bandhigaysaan wixii aad soo diyaariseen inaad la halkan la soo istaagtaan kalsooni dhammaystiran